asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka godoonsan ee khaza waxaan maantoo arbaca ah dhanka kaanu ku beegan maalinkii afar boqol iyo lixdanaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo ciidamada gumaystaha yuhuudda oo marinka khazo ku wajahaya xaalado kala duwan haddabaan ku horeyna duqeymaha maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa weli halkiisa kasii wada dagaalka iyo duqeymaha ay ka wadaan marinka goodoonsan ee khaza iyadoona maanta ay ciidamada yuhuudda fuliyeen duqeymo kala duwan oo ka dhan ah dadka shacabkii aan waxba galabsan waxaana duqeymaha ay maanta intooda badan ka dhacay magaalooyin iyo deegaano hoos yimaada koonfurta marinka khaza bartamaha iyo waqooyiga waxayna warar ku sheegayaan ciidamada yuhuud ay duqeymo aad u xoogan ka geysteen deegaano hoos yimaada magaalada khanuunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku sheegayday dad badan oo shacab ah halka ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale aad u fara badan warbaahinta maxalliga oo soo xiganaysa ilawareedo goobjoogayaal ayaa waxay sheegtay in duqeymo ka dhacay magaalada khanuunis iyo deegaanada hoos yimaada ay ku shahiideen in ka badan siddeed iyo toban ruux oo shacab ah halka ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale aad u fara badan waxaanay warbaahintu sheegaysaa in deegaanada hoos yimaada magaalada khanuunis ay duqeymuhu ka beegsadeen yuhuudda ay ka mid yihiin almawaasi duqeen ka dhacday deegaankan ayaana lagu beegsaday dadka shacabka barakacyaasha ee teendhooyinka halkaasi ka taagtay waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiday shan ruuxoo shacab ah halka ay jiraan kuwo kaloo soo gaareen dhaawacyo kala duwan dabahdo xoogan ayaan isqabsaday teendhooyinkaasi kadib markii ay ku dhaceen duqeymaha yuhuudda sidaba laga dheehan kara muuqaal laga soo duubay goobtaasi oo lagu faafiyey baraha kala duwan ee internetka dadka shacabkii aanaysan gurmadka ayaan isku dayaya inay dabka demiyaan sidoo kale xaafadda manaar ay ku taalla bariga magaalada khanuunis gaari ay wateen dad shacaba oo halkaasi ku socdaalaya ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku sheeday afar ruux oo ka mid a dadkii gaariga saarnaa xogaha dheeraadiga ee laga helaya magaalada khanuunis ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay laba duqeyno aad u xoogan oo xagga cirka ay ku beegsadeen laba guri oo ku yaala deegaanka khaswaan rashwaan ee bariga magaalada waxaana halkaasi ku sheeday siday warbaahintu tabinayso sagaal ruux oo shacab riid ah halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan isku geen dadka ku sheeday duqeymaha ka dhacay magaalada khanuunis ayaana waxay noqonayaan siddeed iyo toban ruux kuwaasoo keliya shahiiday saacad gudaheeda sidoo kale xerooyinka iyo magaalooyinka martigeliya duqeymaha cadowga yuhuudda ayaa waxaa ka mid ah kuwa ku yaala bartamaha marinka khaza guri ku yaala xerada albureejiya dhacda bartamaha marinka khaza islamarkaana ay degan yihiin quds falastiiniyiinna oo barakacyaal ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku bartilmaamaysadeen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku sheeday duqeymahaas dad aad u fara badan oo shacab ah kuwo kalna waa ay ku dhaawacmeen dabaq la degan iyo isna ku yaalla magaalada khaza ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn kale oo aad u xoogan waxaana ku sheeday duqeyntaas dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale aad u fara badan xerada jabaali iyo waqooyiga marinka khaza ayaana guri ku yaalla waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn bahallima ah oo ay ku shahiideen shan ruux oo shacab ah islamarkaana ay ku dhaawacmeen labaatan ruux oo kale dadka deganaa gurigan ayaana waxay ka mid ahaayeen barakacyaasha falastiiniyiinta ee aan waxba galabsan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo kuwa la mid ay ka geysteen magaalada khaza gaaraan xaafadda ashacaaf waxaana halkaas ku sheediyey siday wararku sheegayaan ilaa iyo shan ruux kuwaasoo ka mid ahaa barakacyaasha ku sugan magaalada khaza halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan bariga magaalada deerilbalah waxaa laga soo tabanayaa duqeymo culus oo khasaare kala duwan sababay kuwaasoo beegsaday guryo ku yaala magaaladaasi waxaana halkaa ku sheeday dad badan oo shacab ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan isla magaalada deerilbalax ciidamada yuhuudda waxay beegsadeen mooto labalugaaliya oo ay saarnaayeen dad falastiiniyiin ah waxaana halkaasi ku sheeday dhammaan dadkii saarnaa mootada ee falastiiniyiinta sidoo kale deegaan ku yaala waqooyiga marinka khaza duqeyn bahallima oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale silsilada duqeymo ayaa waxaa sidoo kale laga soo tabinayaa agagaarka isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beitlaaya waxaana dad goobjoogayaala sheegayaan halkaasay ka dhasheen khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawac xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasooy ku shahiideen ka badan soddon iyo kow ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen konton toddoba ruux oo kale iyadoo xisad mudan tahay tobannaan ruux oo shuhada ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaan ka badan afartan iyo shan kun sideed boqol siddeetan iyo shan ruux halkee dhawcidana marayeen ka badan boqol iyo sagaal kun boqol sagaashan lix ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay muddo shan iyo toban bilood oo socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddani si arxandara u beegsanayso dadka barakacyaasha dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka khaza gumaadka iyo xashuqyada xushlimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyanada muqaamada falastiin ku beegsadeen askarta yuhuud ayaa iskugu jira kuwa toos ah duqeymo lagu garaacay siligyadooda iyo deegaanadii xooga ku haystaan iyo weeraro dhabagallah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga dagaalyanada muqaamada falastiin waxay shaaca ka qaadeen inay beegsadeen gaari nooca markaafka ay isticmaalaan ciidamada yuhuudda xilli wahamid ku socdaalaya isgooska deegaanka safdaawi iyo magaalada khaza waxaana lagu waramayaan gaarigaas ay dagaalyanada muqaamada falastiin la dhaceen gantaalle kala duwan midaasna ay sababtay inuu gaariga basbeelo qaar ka mid ah cadowgii saarnaan ay halkaasi ku qurbaxaan sidoo kale waxay sheegeen kooxaha muqaamada falastiin in ciidamadooda ay weerareen gawaari ciidamada yuhuudda ay leeyihiin kuwaasoo iskugu jira kuwa ciidamada qaadayo sidoo kale kuwa gaashaaman waxayna sheegeen dhammaan gacanta ku dhigeen islamarkaana ay gubeen muuqaal kooban oo ay baahiyanayaana waxaa lagu arkayaa iyagoo meelo fogfog ka tooganaya gawaarida iyo dhammaan ciidankii saarnaa sidoo kale miinooyn ayay dhulka ugu aaseen kolonyo gurmad ahaa kuwaasoo la sheegay in waddadu ku soo socdaan qaraxa waamida aad u culus ayaana waxuu gaabiyahaan burburiyey gaarigii ay la socdeen askarta yuhuudda waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan ciidamadii la soctay gaariga gantalada garabka laga ganayay sidoo kale dagaalyanada muqaamada falastiin ku bartilmaamaysadeen gaari markaafo ay wateen ciidamo ka tirsan saanad yuhuudda waxaana halkaasi khasaare xoogan lagu gaarsiiyey dhammaan ciidamadii yuhuudda waxayna kaamirooyin kala qasam sidoo kale soo bandhigayaan burburka gawaarida gaashaaman ee ciidamada yuhuudda waxaana muuqatay inay si aadah gawaaridan u burburiyeen gantaaladii iyo qaraxyadii ay u dhigeen dagaalyanada muqaamada falastiin dagaalyanada muqaamada falastiin ayaa waxay baahiyeen muuqaalo muujinaya iyagoo gacanta ku dhigay diyaarad nooca saanka oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda xilli ay ahaayeen kuwo howlo basaslimo ah ka waday manaadiqda ku yaala koonfurta marinka gaar ahaan magaalada rafax iyo deegaanada hoos yimaada muuqaalka ayaana waxaa lagu daawan karaa tiro aad u badan oo diyaaradaha saanka ah oo ay gacanta ku dhigeen dagaalyanada wax iska caabinta kuwaasoo dhammaantooda dib loo farsameeyey waxaanay soo bandhigayaan sawiro iyo muuqaalo muujinaya in diyaaradahan ay yihiin kuwii ka faramuroojiyeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday marinka goodoosan ee khaza ugu dambayntii taliska milatariga saanad yuhuudda ayaa waxuu shaaca ka qaaday in dagaallo xoogan oo ka dhacay waqooyiga marinka khaza islamarkaana ciidamadooda ay la galeen dagaalyanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta looga dili tira askariya saraakiil ah war uu soo saaray taliska ayaa wuxuu ku iclaamiyey in la khaarijiyo hogaamiyii horboodaya guutada naxaal oo ka mid ah guutooyinka milatari ee dhowaan halkaasi loo soo wareejiyey si ay xasuuqa iyo gumaadka shacabka reer khaza u sii xoojiyaan taliska ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in isla guutada naxaal ay kaga dhinteen dagaalada waqooyiga marinka khaza saddex askari oo kale afyeenka ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa wuxuu sheegay maalintii isniinta in la dilay ku-xigeenka hogaamiyaha guutada naxaal haatanna wuxuu ka dhawaajiyey in la dilay isla hogaamiyihii guutadaasi wax ka yar toddobaatan laba saacadood ayayna ciidamada yuhuudda ku waayeen tiro ciidamo ah iyo laba sargaal oo ka tirsan ciidamadooda iyo laba sargaal oo ka tirsan ciidamadooda ku sugan waqooyiga marinka khaza midan ayaana ah caqabad aad u weyn kusoo horgudboonaatay maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana lagu waramayaa inay aad usii kordhayaan tirada saraakiisha uga dhimanaya dagaalada marinka khaza ciidamada yuhuudda ayaana waxay iminka marinka khaza oo idinku wajahayaan marka laga soo tageen dagaalada ka soconaya marinka khaza uu galaaftay nolosha shacab aad u badan oo noxba galabsan haddana khubarada milatariga ee yuhuudda waxay sheegeen in dhibanayaasha kale dagaaladan ay yihiin ciidamada gumaystaha yuhuudda ciidamada yuhuudda oo bishii shan iyo tobanaad ka dagaalamaya gudaha khaza ayay xujo ku noqoteen ka adkaadaan kooxaha wax iska cabinta falastiiniyiinta ciidamadan oo bishii oktoobar xoogooda iskugu geeyay waqooyiga marinka khaza ayaa iska cabinno xoogan ay kala kulmeen kooxaha wax iska cabinta falastiiniyiinta falanqeeyayaasha ayaa waxay sheegayaan in dagaalka marinka khaza ay dhinac walba ku gacan sareeyaan kooxaha falastiiniyiinta ciidamada gumaystaha yuhuuddan ay keliya ku soo hareen duqiimaha xagga cirka ay ku bartilmaamaysanayaan shacabka abriyada haddana waxaa si aaddaa loola cajabay sida ay dagaalyanada muqaamada falastiin uga xeeladaysanayaan duqiimaha aadka u xoogan